hay-adda maxalliga somalilan wibir yaa weliba iyo qaban qaabadaya kulun sannadeed iyo inqabatii dhallinyarada dhammaysatay xirfado maaraynta iyo hirgelinta nololaha yaa weliba laga gowday magaalada hargeysa ujeedadiisna ay tahi sidii talooyin iyo dhiirigelin lansiin lahayay dhallinyarada xirfado maaraynta iyo hirgelinta nololaya weliba laga tababaray dhallinyaro dirasa todoba boqol iyogoona ankoreyn munaasabadda mashruuca mustaqbal doon ah ku hadali maxamed askara horeysa waa maxay barnaamijka aan maanta halkan u fadhinnaa waxaan u fadhinnaa barnaamij magaciisa la ydhaha mustaqbal doon oo socday shantii sano ee u dambeysay laba face buu ahaa fayskiisa koowaad wuxuu soo bilaabmay laba kun iyo sagaaliyo tobankii wuxuuna dhammaaday laba kun iyo labiyo labaatankii afar sano u socday face labaad oo saddex sano ah wuxuu bilaabmay sanadkan imika dhammaaday bilowgiisii laba kun saddex iyo labaatankii laba sanoo dambena insha allah u socon doonaa marka barnaamijkaasi waxa uu ka kooban yahay ilaa saddex qayboodoo waaweyn qayb waxaa la idhaahdaa famos ereyga halka ku qoran iyo tiimka maanta aan halkan fadhinno famos waa erey sbanish ah waxaana ku mid ah yadoogii taageeraya mashruuca mustaqbal doon yaa dhinisho hadhawaay in dhallinyarada laka dhiirigeliye shaqooyinsho barnaamijka famos barnaamijka famos waa barnaamij soo bilaabay muddo aada dheer oo hadda laga joogo shan sano oo ku beegnay laba kun iyo sagaaliyo toban markii ugu horreysay ee laga fuliyo deegaanka soomaaliyeed ayuu ahaa barnaamijkani barnaamijkan waxaa lagu bartaa xirfadaha kala duwan ee maaraynta nolosha xirfadaha shaqa raadinta ee ugu horeysa xirfadaha cv-ga quruxda badan sida loo qoro sida qofku dhallinyarada ugu diyaar garoobi lahaa amba iskaga caabin lahaa caqabadaha nolosha ka haysta hadday tahay xidhiirxumada hadday tahay sida u dooranaya asxaabta wanaagsan iyo hadday tahay sida u qaadan lahaa go-aan saamayn leh ama go-aan joga runtii qaran ahaan iyo wasaarad ahaan cid kasta iyo qof kasta iyo hay-ad kasta oo inagu soo kordhinaysa inay qayb ka noqoto kordhinta shaqaabuurka qaranka inalana yaraysa mataqaanaa shaqa la-aanta tirada badan ee dalkeena haysata waanu soo dhoweynaynaa ilaahay kasokow waxaan u mahad celinayaa somalilan wibir oo jaaniskan iyo dhiirigelinta ma noo siisay inaanu ka baxno shaqa la-aantii jirtay doon wuxuu ka mid yahay mashaariicda ka turjumaya waaqaca dhallinyarada hadday noqoto horumarinta xirfadaha nafta gaar ahaan xirfadaha fudud ama waxaan u naqaano soft skiliska agaasimaha guud hay-adda soomaali wibera yaa sheegtay in tan iyeeta mashruuc lanka baahnaay in markaasi la kurgeliya deegaanada somalilanna taas oo wallanqowdo arrimo dhallinyarada
way xaqiijisay yacnii hadafkii ay u kacday kaasoo ahaa inay dhallinyaradeenna xirfado barto oo ay muuqdaan shaqo tagaan lagu daydo la higsado ayaguna ay yeeshaan maxay ahayd higsi ay higsanayaan mustaqbal fiican waad arkaysa iminka inamo fara badan baa halkan soo taagay oo nin waliba meel ka shaqaynayo ilaa qaarkood ay gaadheen xildhibaano runtii aad iyo aad ayay ii taabatay hore inaan hambalyeeyo ardaydaasi barnaamijyada kala duwan iyo tababarada farsamada u badan baratay waxaan doonaya inay idhaahdo hambalyo hambalyo hambalyo allah idinku anfaco waxa weeye waxaa barateen bulshadiinana inaad ku anfacdaan